xubnaha guddiga u xil saaran ka shaqaynta nabadda galbeedka gobolka mudug oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn uga shaqaynayay howshaas ayaa gaaray degmada galdugob ee gobolka mudug waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi galdugob waxaana ay guddigu la wadaageen fariinta nabadda ee ay wadaan si loo xaliyo khilaafaadkii iyo dagaaladii muddada dheer ka dhacayay galbeedka gobolkaasi mudug ugu horeyn qaar ka mid ah bulshada galdagob ayaa sheegay inay nabadda diyaar u yihiin islamarkaana ay soo dhoweynayaan guddiga ka shaqaynaya nabadda galbeedka gobolka nabadda diyaar baan u nahay diyaar baan nabadda u nahay wax allaaleeyo wixii go'aana iyo wixii talaha soo baxna diyaar baan u nahay way dhacaysaa oo waad ogtihiinoo inta colaadda socotaa nabadduna socotaa waxaa laga yaabaa iyadoo nabaddaa lagu jiro in dad la laayo waxaynu xukunno maahan waa dadkaa burburay oo dhibaatadu ku dhacday soomaaliya oo iyaga oon waxay isku haysaan jirinin islaynaya marka ma odhan karno waxba ma dhici karaan lama odhan karo
ninbaa waxaa lagu yidhi warniyow karaamo badniga ee wuxuu yidhi sagaal weli miday soo habaadhay ayaan toban ku noqdaayoo ku khatimaa marka gartaan ummad horaa soo gashay ku guulaysan weydey waxaan idinku soo dhowaynaynaa qalbi furan waxaan idinku soo dhowaynaynaa nabad jacayn waxaan idinku soo dhowaynaynaa inaan diyaar u nahay aqbalitaanka go'aanada guddiga ka soo bixi doona oo
mideeda kale guddiga maanta nabadaynta ee degmada goldoob noogu yimid waan u walqalaynaa waxaan ugu walqalaynaa saxansaxo marka guddiga saxansaxo waxaan leenaha welkam welkam welkam dhanka kalena guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga nabadeynta galbeedka gobolka mudug ayaa dhankoodu goobta ka hadlay waxa ay u mahad celiyeen bulshada galdugob iyaga oo ku ammaanay in ay nabadda qaateen diyaarna u yihiin waa naga run nabaddu goldagooy ma nabad baa ma runbaa ma nabad baa gogoshii nabdhaadey garashada habbooney gurya sama wanaagey gebigiin ducaysto garaallaabayow dhicin gegso nabaddu yeegoy oo nagu soo dhowaysay maanta degmada galdadob si ay noogala qayb qaataan oo gacan noogu siiyaan hawshii adkayd oo aannu wadnay oo aannu ka dhex shaqaynaynay iyagiyo walaalahood oo ahayd in la gaaro colaaddaa muddada badan soo taagnayd nabad in lagu beddelo waxaan rabnaa inaad laba qodob noogu kaalmaysaan qodobka koowaad oo ah wakhti kasta ha socoto nabadda intaan ku jirnoo ka shaqaynayno annagu wakhti ma beerdaraynayno mar walba waxaannu rabnaa hawshaa inaan wadno inaad sanir muujisaan qodob waa qodobkaa qodobka labaadoo aannu martida idinkugu nahay walaalihiinna aannu u sheegnayoo martida ugu nahay ayna naga aqbaleen waxa weeye oo arrintaa ku saabsan isaguna inaad tanaasul ka shaqaysaan kadib dagaal sokeeye oo muddo dheer ka socday galbeedka gobolka mudug ayaa hadda waxaa socda dadaal xooggan oo lagu xalinayo waxaana guddigu ay horey u tageen degmada bandiiradley halkaas oo ay la wadaageen fariinta nabadda ee ay isugu soo dhoweynayaan bulshada degan deegaanada hoos yimaada degmooyinkaasi bandiiradley iyo galdugob oo muddo dagaalo ay dhex marayeen